بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله وغش إمام للرعية بعده وقوع على العجم البهيمة يفسد وترك لتجميع إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد waxaan ku dhex jirnay manduumadeennii ahayd manduumat alkabaa'ir lilimaam alxajaawi raximah اllahu tacaala muxuu musanifka leeyahay raximah اllah wagishu imaamin lilraciyati bacdahu wuquucu cala alcajma albahiimati yufsidu waxaan ka soo baxnay sideed iyo lixdan kabiiro ayaynu ka soo baxnay sagaal iyo lixdan kabiiro ayuu darsigeenu ka bilaabanaya musanifka beydkan wuxuu leeyahay waa beydkii kow iyo soddonaad maxaa yeelay manduumadu waxay ka koobnayd labiyo soddon beyd ayay ka koobnayd beydkii kow iyo soddonaad wey wuxuu yihi musanifka raximah اllahu wagishu imaamin wa min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah qishu imaamin nin madax ah khiyaanadiisa ou khiyaano qof mas-uul ah khiyaanadiisa ou khiyaano liraciyati ay liraciyatihi dadkii uu madaxda u ahaa khiyaanada ou khiyaano waa dembi oo min dunuubtii dunuub alkabaa'ir ka mid ah min kabaa'ir dunuub ka mid ah bacdahu ay bacda bacda gishi limaami imaamka khiyaanadiisa ou racyadiisii khilaaf ou khiyaano dabadeed waxaa ka mid ah dunuubta kabiirada ah wuquucun dhicitaan oo cala alcajma cala alcajma albahiima ay cala albahiimati alcajmaa yacnii xoolihii aan hadlaynin la fuulo oo lagu dhaco oo macsi lagu sameeyo weeyaan yufsidu jumladaa yufsidu ah waxaa la yidhaahdaa waa jumla waxaa weeye jumla musta'nafa yufsidu wuu fasaadini way ay alwuquucu fi lbahiimati yufsiduhaa adoo yidhoo kale way xayawaanka oo sidii dumarkii loogu tago wuu fasaadiyaa xayawaankaas laftiisa bahiimada ayuu fasaadinayaa wy musanifku meeshaan laba kabiiroo ku sheegay kabiirada koobaad waxa weeye waa qof mas-uul ah mas-uul marka la yidhaahdo waa alraaci baa la yidhaahdaa raaciga wuxuu noqdaa ummadda ninkii madaxda u ahaayee madaxweynaha uu ahaa wuu noqonaya kii wasaaraddan wasiirka ka ahaa wuu noqonayaa kii ummadda maamulayay mas-uuliyadda haye meel un hayay xataa mucallim dugsi qur'aanaba allaha ka dhigay xataa mucallim iskuul dhigaayo ama jaamacad dhigaayo ama maamulaheedii ha noqdo xataa ha noqdo waalid gurigiisa mas-uulka ah qof kasta oo mas-uuliyadda qabo ilaahay mas-uuliyad saaray khiyaanada uu dadku mas-uulka ka ahaa khiyaano waa dembi weyn oo kabiiro ah dunuubta kabaairka ka mid waxaa laga yaabaa dadka liraciyati markii la yidhaha qishu imaamin imaamkii caamka ahaa inay dadka dhan u wada qaataan oo yidhaahdaan ninkaas basaa loo jeedaa maye qof kasta oo mas-uul ah ayay mas-uuliyadda ku dhacaysaa haddii uu dadku mas-uulka ka ahaa khiyaano ku sameeyo qish ku sameeyo maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaarsiiyey soo u wadayay mas-uuliyadda ilaa khaadimkau gaarsiiyey khaadimka adiga shaqaalaha ku ah oo gurigaada ka shaqaynaya u gaarsiiyey kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih mid kastoo idinka idinka mid a waa raaci wuxuuna ka yacni mas-uul ka yahay wixii madax looga dhigay ayuu mas-uul ka yahay markaasaa alimaamu raacin ninka madaxweynaha waa raaci wa mas-uulun can raciyatihi cidda uu madaxda u yahay uu mas-uul u yahay warajulu raaci fii beyti ahlihi ninka gurigiisii ayuu raaci ka yahay wahuwa mas-uulun can raciyatihi waa la weydiinayaa ciddii ou mas-uulka ka ahaa haddii uu khiyaano ku sameeyey haddii kale waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha haweentu waxa weye raaciya oo maaragtay gurigeeda mas-uuliyaddeeda ayadaa la saaray wa hiya mas-uulatun can raciyatiha waa la weydiinayaa waalkhaadimu raacin fii maali sayidih qofka khaadimkaana fii maali sayidih wuxuu ku noqonayaa raaci buu ku noqonaya marka waa mas-uuliya caama la yidhaahda cid kasta oo mas-uul inta noqoto mas-uuliyaddaas aan siday ahayd uga soo bixinee shacabka khiyaanto khiyaano ku samaysaa ciddou mas-uulka ka yahay khiyaano ku samayso maalinta qiyaamaha waa la weydiini waana dembi weyn oo kabiiro ah wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim saxiixoonkooda ku sugan xadiidu macqil ibni yasaar wuxuu rasuulku yidhi maa min cabdin yastarciihi allaahu raciya yamuutu yowma yamuutu wahuwa ghaashin liraciyatihi ilaa xarama allahu calayhi aljanna ma jiro addoon ilaahay oo mas-uuliyad u dhiibay meel uu mas-uul looga dhigay maalinkuu dhimanayana dhinto isaga oo dadku mas-uulka u ahaa khiyaanay oo qish ku sameeyey aana waajibaadkii saarnaa gudanin ilaa hadduu dhinto isagoo sidaasa xarama allahu calayhi aljanna allah wuxuu ka xarimaa jannadiisa ayuu u diidaa ayaa la leeyahay marka qishka waxaa la yidhaahdaa waa alkhiyaana khiyaano baa leh khiyaanada waxaa ka mid ah dadka uu mas-uulka ka yahay masaalixdooda inuusan u istaagin uu ka gaabiyo xuquuqda ay leeyihiin inuusan gudanin oo xaqii lagu lahaa uusan gudanin waa qishkay ka mid tahay waxaa ka mid ah inuusan shareecada islaamka iyo wuxuu rabbi kitaabku alle soo dejiyey diinkii uuna dadka ku dhaqin waa khiyaano wey inuu maaragtay arrimaha ay maaragtay raciyadu leedahay masaalixdooda ihtimaam uusan siinin oo faraha ka qaado uusan dantiisa keliya uu ka wato waa qishkii bay kami ka mid noqonaysaa hadduu mas-uulkii caamka ahaa yahay ama meel uu hayo dadka raciyadiisii hadduu albaab haddii uu albaabada ka xirto oo uusan qofna qaabilin oo iridiisa uu xirto oran cidno iimu soo gudbi karto uu yidhaahdo qishka ayay ka mid tahay haddii dadkii mas-uulka uu ka ahaa uunan kala dhicinin oo kan daalimkaa midkii madluumka uusan cadaalad uga samaynin qishkii bay ka mid noqonaysaa weeyaan waxaa ka mid ah qishka iyo khiyaanada mas-uuliyaddii asaga loo dhiibay markuu dad inuu magacaabo rabo oo meel mas-uuliyad u magacaabo ama qado ha noqdo ama mas-uuliyad kale ha noqdo ama wasaarad ha noqdo ama meel un loo dhiibo haddii uu qofku maaragtay yacni cid aan munaasab u ahayn ou qaraabanimo iyo laaluush iyo balaayo uu qaatay uu madax uga dhigo ayana waxa weeyaan qishka ayay ka mid tahay wey raaciga waxa la yidhahdo waa taqaana kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi wa nabigu yidhah raaciya maxaa la yidhahdaa raaci waxaa la yidhaahdaa hadda raciya waa dadka madaxda wey madax baa la leeyahay ma aha macnaheeda raaciga waa qowsaar qowsaar ma taqaana xoolaha midka ilaaliyo xoolahaas inuu isku duwo kala ilaaliyo oo cadowga bahallada iyo dugaagga uu ka ilaaliyo maslaxadoodii biyahoodii iyo uu ka fakero cawskii waxay cuni lahaayeen uu ka fakero inuu soo xareeyo xeradii uu keeno mas-uuliyaddaasaa saaran soomaa qowsaarka raaciga waxaa kaloo la mida ninka xaariska waardiyaha guriga ku ah adaa mushaarka siinaya soomaa waardiyo wa muxuu kaa ilaalinaya tuugadii iyo wixii kusoo qaban lahaa iyo albaabkaada isaga ka mas-uul ah kaasoo kalea la yidhahda waa raaci wa raaciga markii isagaa la rabay shacabka dadka uu raaciga u yahay xoolaha uu ka qaata buu ku nool yahay soo maha lacagta uu ku nool yahay waa muxuu ku nool yahay ninkan qowsaarka ninka xoolaha iska leh wuxuu siiya soo maha xoolaha la ilaalinayo shacabkan waxa laga qaado waa raciyadii waay raacigaas marka waxuu ku nool yahay dadkan waxay laga qaado ku nool yahay inuu iyagu kala celiyo waxa meesha loo dhigay maaha inay addoommo u yihiin dadka dadka madaxda maanta joogtahay dadka addoommo inay u yihiin ba u haystaan say rabaan u maamushaan sax ma aha asagaa addoon u ah u shaqeeyo oo raaci u ah isaga qowsaar u ah u shaqeeyo saasaa la rabaa qiso waxaa jirto mucaawiya ibni abi sufyaan mucaawiya ibni abi sufyaan markuu khaliifada ahaa ayaa waxaa u yimid nin la yidhaha abu muslim alkhawlaani isagoo madaxdiisii la fadhiyo ayuu abu muslim usoo galay markaasuu hadal wuxuu uga bilaabay assalaamu calaykum ayuha alajiiru buu yidhi meesha waa ayuha alamiir ka dhihi lahaa amiir ma dhihin ayuha alajiir buu yidhi kan qowsaarka ahoo shaqaalaha ahoo lasoo kiraystayow buu salaamtii salaamay markaasaa kuwii la fadhiyey waxay yidhahdeen qul assalaamu calaykum ayuha alamiir dheh amiirkiiyow dheh markaasuu ku celiyo yidhi assalaamu calaykum ayuha alajiir yacni ninkaa shaqaalaha ah oo lasoo karaystay buu ku celceliyey waana khaliifadii dadka muslimiinta madaxda u ahaa wey intaasoo jeeroo ku celceliyey markaasaa mucaawiya ka dhiciyo yidhi war wuu yaqaanaaye wuxuu sheegay abuu muslim ee u daaya ha sheege markaasuu wuxuu yidhi innamaa anta ajiirun ista'jaraka rabbu haadihi alghanam waxaad tahay ajiir nin lasoo karaystay oo shaqaalaha tahay waxaa ku soo karaystay dadkan rabbigoodii kii iskale sayidkoodii baa meeshan kuu dhiibay haddii aad fain hanna'ta jarbaaha wa daawayta mardaaha waxabasta awalaha calaa aakhiriha yah wafaaka sayiduha ajrak haddii aad midkooda jiran dawayso kan cadhada qaba aad dawayso midkooda xanuunsan aad maaragtay yacni kooda dheeraynaayo midka kaloo gaabinayo aad isku wado isku isku samayso ajrigaada waa helaysaa haddaad intaa yeelinna caaqabaka sayiduha waa lagu ciqaabaya marka dadku inay u fahmaan ninkaa mas-uulka loo dhiibo oo ummadda u dhiibatay inay u fahmaan inuu shaqaalo yahay oo wuxuu ku nool yahayna ay tahay dadkan waxay u dhiibteen inuu ku nool yahay inay gartaan la rabaa ee maaha inay dadku addoommo u yihiinoo sawr rabo oo ka yeela maaha ummadda inuu kala dhiciyo daalimka inuu madluumka uga gargaaro maslaxadooda uu ka shaqeeyo haddaba ad aragtaan caalam caalam athaalif waxaa la yidhahda ma dunida saddexaad oo weliba annaga usii liidana dadka iyaga usii liitaan ninkii madax maalin laga dhigo kuwaan hadda soomaaliya joogaa sheegaya nin walbaba intaasoo ciidan uu samaysanaa baabuura xabadda karin iyo bahasha xabadda xabadka lagu xirto oo labisanaa wax uu ka warqabayo shacabkii midna ma jiro halkaas hururuf hururuf xagguu sii orda xagguu sii ordaya wax shaqa uu qabanaya male jidadkii ummadda waa baaba'san tahay xataa jidka inuu inta soo maro habeenkii saxaabadii cumar ibnu khataab muxuu samayn jiray markay dadku jiiftaan buu dhulka wareegi jiray oo wixii dhibaataysan iyo gurigii laga seexan waayey iyo gaajada hayse iyo wuu ka fakeri jiray wixii dhibaato qabto markaasuu xallin jiray halkaas albaabadeeda lasoo xiranaa dantooda markii dhammaatana boorsooyinkeedoo la buuxsana inuu la iska tegaya marka ummaddan yacni waxaa la rabaa qofka mas-uulka u noqonayo inuu ummaddaa u shaqeeyo maslaxadooda ka shaqeeyo hadduusan samaynin waa tan uu nabigeenna noo sheegay maa min cabdin yastarciihi illaahu raciya ymuutu yowma yamuutu wahuwa haashi liraciyati ilaa xarama allahu calayhi aljanna janno il saari maayo adduunkana wax yar buu joogayaa wey madaxtinimadan loo ordaayo marka oo dadkeenna aan orod ugu jirno oo ummaddii loo baabi'inayo oo yacni maaragtay masaalixdii ummadda loogu tumanayo ayada lafteeda ka waran in la raadsado maxay shareecadu ka qabtaa xadiidkii cabdiraxmaan ibni samura nabigeen wuxuu ku yidhi yaa cabdiraxmaan ibni samura laa tatlubu alimaara war madaxtinimo ha raadsanin cabdiraxmaanow ha raadin fa innaka in uctiitahaa haddii lagu siiyo yaa can mas'alatin doonis adiga aada doonta haddii lagugu siiyo wakilta ilayha adaa lagu wakiilanaa ilahay waa kaaga baxaya qof kasta oo lacag ku bixiyo laaluush ku dhiibo oo qaraabo iyo qaraabakiil ku raadsado orod ku soo galo sidaasi ilaahay ugu kaalmayn maayo wa in uctiitahaa can gayri mas'ala adoona weydiisan haddii lagu siiyana ucinta calayha waa lagugu kaalmeynaya marka bahashaan lagu ordayo xadiid kale wuxuu ahaa oo nabigeenna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam innakum sataxrisuuna cala alimaara waxaad ud ku dadaalaysaan u ordaysaan madaxtinimo inaad heshaan wainahaa satakunu yowma alqiya wainahaa satakuunu nadaamatan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha shallayto ayay idinku noqonaysa wax ka shallayna qofkaas maxaan u raadsaday ayuu odhanaya haddiiba ilaahay kugu ibtaleeyey waa balaaye lagugu ibtaleeyana waxaa la rabaa ummaddaas xaqi kaa saarnaa gudo waajibkaada gudo usoo jeed ayaga maslaxadaada tooda ka hormari arrintaasaa lagaa rabaa wey marka waa dembi weyn oo kabiirada ka mid ah waqishu imaamin liraciyati waqishu imaamin imaam khiyaanadii ou khiyaano nin madax ah liraciyati yacni raciyadiisa shacabkiisa ou khiyaano waa dembi weyn oo dunuubta kabiirada ka mid ah wey bacdahu bacda kishi imaami liraciyati imaamka marka uu racyadiisii khilaafa dabadeed waxaa ku xiga oo dunuubta kabiirada ka mid ah wuquucun dhicitaan iyo jimaac iyo utegid loo tago calى alcajma albahimati ay calى albahiimati alcajmaa bahiimada cajmaa waa xoolaha aan hadlaynin wey aanan waxba afkeeda caddayn karin baa loo jeeda xoolahaasoo sida dumarka loogu tago ay dadka wax ka doonaan oo kale ay u tagaan kaas iyagana waa dembi weyn oo kabiiro ah wey yufsidu jumlada mustanafaanari ay wuquucaas kudhicitaanka iyo tegitaanka loo tagaahy yufsid lbahiima yufsiduhaa wey wuu fasaadinaya iyadana waa dembi weyn oo kabiiro ah marka xayawaanka oo dadku ay u tagaan noocay doonaba ha noqdaane ama maakuulata laxmi ha noqdo kuwa hilibkooda la cuno ama kuwaan la cuninba ha noqdaane haddii qofka uu u tagaa waa dembi weyn oo kabiiro ah xadkiisu muxuu yahay xadkiisu culammada waa isku khilaafaan qolo waxay leeyihiin qofka xayawaan u tago waa la dilayaa waa qatliw qolo waxay leeyihiin maya waa xaddu zina oo haddii uu nikaax uusan soo marin waa la rajmin hadduu nikaax waxaan u jeedaa hadduusan soo marin waa la garaaci hadduusan nikaax soo marin waa la jeedlayaa hadduu nikaax soo marayna uu sameeyana waa la rajminayaa taasoo kale qolona sidaasay leeyihiin qolo kale waxay leeyihiin qowlka saddexaad oo qowlka ugu raajaxsan ah xad kama imaanin xad ma laha qatlina ma jiro xad oo garaacidna ma jirto la garaacayo ma jire waa mujarad tacsiir waa la tacsiiraya waa canaan baa lagu samaynaya hadba wixii imaamkaas dadka mas-uulka u ah qaadiga uu garto ayaa lagu maamulayaa ra'yigaasna waa madhab aljumhuur weeye oo a'immada badankoodana ay qabaan maxaa yeelay waxay leeyihiin cuquubada muqadarka haddii la yidhaahdo cuquuba muqadara cuquubo la leeyahay waa sida afartan jeedal ha lagu dhufto ha la dilo gacan ha la gooyo xuduudda noocaasoo kala ihi waxaa laga maarmaan ah in daliil haabit ah loo helo min alqur'aani wasunna in daliil looga helo haddaan daliil loo helin xadiid saabitana uusan jirin aayad qur'aana tusaysa aanan jirin lama dhahayo xadkaasi tacsiir unbuu noqonayaa marka qaadigaas wixii uu xukumo unbuu maaragta leeyahay weeye qaadigaa wuxuu garto waa tacsiir waa la casaaraya wa tarkun litajmiicin isaa'atu maalikin ila alqinni daa tabcun lahu fi lmucabadi wa min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid a tarkun ka tegid laga tago litajmiicin ay lisalaati اljumuca salaadii jumcada ahayd oo laga tago oo uusan jumcadii tukanin qofka waa dunuubta waaweyn oo kabiiradaa bay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah isaa'atu wa isaa'atu maalikin nin madax ahoo sayid ah xumayntiisi uu xumeeyo ilacab ila alqinni addoonkiisii uu xumeeyo oo ficil xun oo kula dhaqmo ama qowl xun oo kula dhaqmo daa isaa'adan shaygan xumaanta oo addoonka lagu sameeyaa dabcun dabci weeye oo lahu u sugnaaday addoonkii yacni lahu dabcun lahu lilinsaani insaanka u sugnaaday filmucabadi kii la addoonsanayey ugu sugnaa weeyaan yacni dadka madaxda ah ee addoommaha maamulayey dabeecad ay leeyihiin dhaqanka xunka ah inay kula dhaqmaan dadka madaxda u ah sayiidyada u ahaayeen waa dabci buubu leeyahay oo quluq lagu abuuray marka sidaa darteed dabcigaas xunka ahna oo dadka lagula dhaqmaa waa dembi weyn oo min kabaa'iri dunuub ka mid ah musanifka beydkan wuxuu ku sheegay labadaa kabiiruu ku sheegay tan kore tan ugu horayso salaada jumcada oo qofka uu ka tago uusan jumcadii tukanin uusan soo xaadirin salaatuljumuca waa dembi weyn oo dunuubta kabaa'irka ka mid ah wey waa haddii uu qofka uga tegayo cudur la-aan uga tago iyo takaasul iyo kasal oo uga tago caajis caajis uga tago laakiin hadduu uga tago istihaana waxa la yidhaha fududaysi ihaanaysi istikfaaf liidma uu liidaya jumcada aysa waxba la ahayn taa waa kufri w waa ku gaaloobaya waa gaalnimo weeyaan kufri buu noqonaya axaadiista marka tusayso salaada jamaacada waajibnimadeeda iyo waciidka ku soo arooray ka tegiddeeda aad bay u badan tahay xadiistaas aada u badan tahay xadiidka imaamu muslim fii saxiixi ku sugan oo cabdullaahi ibn mascuudna oo nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam nebiga dad wuxuu dadka jamaacada jumcada ka soo haro jumcada aanan imaanin ayuu wuxuu yidhi nebigeena odhanaya calayhi salaatu wasalaam لقد هممت أن آمر أحدا يصلي بالناس ثم أحرق ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم يعني وحويري وحان كهميي أن آمر رجلا قف إنا أنفره أو يسلد الناس ذاتك تجي لأن النبي لا تجنجري أنا إنا أن تجينيني قف كلو صحابة كمي إنا إرادتك سيو تجي مركاسنا ثم أحرق آن قبوه على رجال ضد حق إنا كسو قبوه قريوه دي وي يتخلفون عن الجمعة kasoo haray jumcada aanan imaanaynin oo dib uga dhacayo buyuutahum guryahooda inaan kusoo gubo inaan guryahooda kusoo gubo ayaan hamiyey marka macnaheedu waxaa waay haddaysan dumarka iyo ciyaal ilmaha yarka ahee salaada jumcada ayan waajibka ku ahayn haddaysan jiri lahayn guryahooda kusoo gubi lahaa weyaan ragga keligii marka taa waa waciid shadiidoo ku tusinayo waxaa la mid a xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja kulli ay wariyeen xadiidkaas isagana cabdulaahi bn cumar cumar ibn khadaab iyo maaragtay waxaa warinaya abu hurayra waxay leeyihiin labadoodaba waxaan ka maqalnay rasuulkeenna oo mimbarka dul saaran isagoo odhanaya layantahiyanna aqwaamun can wadcihim اljumucaati aw layakhtimanna allahu calaa quluubihim uma layakuununna min alkhaafiliin ha ka joogsadeen ha ka hareen dadka jumcooyinka kab ka tegayo oo aanan u imaanaynin oon kasoo qaybgelaynin ha ka joogsadeen arrintaas oo ha yimaadeen weye jumcad jumcadii ha yimaadeen haddaynan sidaa samaynin layakhtimanna allaahu allah wuxuu daboolayaa calaa quluubihim laabtooda buu dabooli markaase waxay ka mid noqonayaan uma layakuununna min alkhaafiliin dadka khaafiliinta ayay ka mid noqonayaan qofka haddii qalbigiisa la daboolo oo khatmi lagu sameeyo waa qalbigoo la xiray waay wax khayroo gelaya lama arko markaasuusan macruuf naqiraynin uusan garanaynin cilmi u yeelanayn munkarna uusan inkiraynin wax khayraho qalbigiisa gelayaana aysan jirin naxariista ilaahayna aysan qalbigiisa marna daboolaynin weeyaan marka waa arrin khatar ah marka jumcada inaan la fududaysanin wakadalika jamaacada inaan la fududaysanin waa la mid wey salaatuljamaacana sidoo kale baa la rabaa axaadiistan oo kale ayaa ku soo aroortay in la yimaado shanta salaadood ayaa la doonayaa wa tarkun ka tegis baa ka mid ah kabaa'irkii u waaweynaa litajmiicin ay lisalaati ljumuca salaadii jumcada oo laga tagaahi oo takaasul iyo caajis looga haraahi ayay dunuubtaa waaweyn ka mid tahay wey isaa'atu maalikin nin maalik ahoo wax milkiyey oo sayid ah xumayntiisii ka labaad weeye ila alqinni ay ila alcabdi addoonkii waraqiiqi addoonkii uu xumeeyo ayana dunuubta kabiirta dunuubta kabaa'irkaa bay ka mid tahay wey daa midkan oo xumaynta ah addoonka la xumeeyaba dabcun lahu qofkii sayidka uu leeyahay fi lmucabadi qofka la addoonsado uu ku leeyahay weeyaan dabeecaddaasiba waa khuluq ay dadku leeyihiin inay dhibaan addoonka wey xadiidka qaybtan dambena waxa weeye addoon qofka addoonka gacantaada ilaahay u yeelo oo mas-uuliyaddiisa aada hayso inaadaad haddii aada xumayso oo aada ficil xun iyo qowl xun kula dhaqmataa dembiga dunuubta kabiirada inuu ka mid yahay ayay tusinaysaa wey addoonsiga maalindhowtan ka soo hadalnay islaamku shareecadan islaamka addoonsi ma ogola waxa addoonka addoonsiga in la tirtiro ugu horreeyana diinteena islaamkabay ah maalindhowtan ka soo hadlay inaan ku noqdo uma baahno weeyaan marka laakiin dadka acdaaulislaamka ah oo diinta islaamka ka soo horjeedo markay rabaan islaamka inay sumcaddiisa baabi'iyaanba waxay yidhaahdaan diinta islaamka in lays addoonsada qabto waxaan soo sheegnay hal dariiqo keliya in la ogolaaday intaan islaamku imaanin afar dariiqo in laysku addoonsan jiray hadday midab tahay hadday dayn qof lagu yeesho tahay hadday dagaal tahay haddii ay tahay maaragtay wax la mida ayaa laisku addoonsan jiray waxyaalahaasoo idil baa laisku addoonsan jiray islaamka wixii oo dhan wuu tirtiray hal xaba basaa laga soo reebay midda dagaalka weliba dagaalka laisku addoonsadaahi waxa weeye oo shareecadeenna ogoshahay waa midka litakuuna kalimatullahi alculya qofka u dagaalamayo waa dadka lala diriraayo inay kufaar cado ayaguna shirkiga inay kor noqdo iyo kufriga kor noqdo u dagaalamaya inay yihiin labadaas baa la ogolyahay marka dabeecadda jiri jirta waxay ahayd ciidamaa la kala qabsanaya qoladaanba ciidanay qabsana qoladaasna ciidan bay qabsanay markii la kala adkaado markaasaa ciidankii la qabsaday la adoonsan jiray sidaa darteed haddii islaamku halka dariiqou soo reebay la yidhaahdo muslimiintii markii la qafaashana ha la addoonsado gaaladii kufaarta ahayd haddii ay ayagu kuwooda laga qabsadana yaa la addoonsanin dee gaalku waa intuu rabo weligii weerarkaaba dayn maayo weligoo ku daba taagnaanaya sidaa darteed in la xanuujiyo siday muslimiintu u xanuujiyeen darteed baa loogu talagalay iyadiina dariiqadii lagu baabi'in lahaabaa sheegno islaamka uu ku tirtirayba waxaa la yidhi ninkii dhaarto waxa weeye ha xureey addoon qofkii maalin ramadaan xaaskiisa u taga addoon ha xureeyo qofkii maaragtay haweentiisa yidhaahdo hooyadayo kalaad iga liminta anta calaya kadahrun addoon ha xureeyo ma waxyaalo badan oo shareecada ku qorta aad ogtihiin oo dariiqa lagu fududeeyo addoonsiga lagu tirtiro weeyaan marka weliba waxaa kasii daray inta la leeyahay qofkii addoonkiisii xoreeyo intaasu ilaahay agtiisa ku leeyahay saa iyo saasuu noqonaya oo sawaabta iyo ajriga loo qaaday ka tiro badan ayadana weeyaan sidaa darteed qofkaas axaadiista ayadana kusoo arorta waad ogtihiin inaanan xataa qofka addoonka kuu ahay inaan la dhibin kelimad xunna la dhihin maxaa yeelay nabigeena xataa dharbaaxa yar qofkii ku dhifto wuxuu ka hadlay man latama mamluukahu aw daraba fa kafaaratuhu an yuctiqahu qofka dharbaaxyo ku dhuftaa ama garaaco waxa kafaaro gudku uu noqonaya waa inuu xoreeyo xor ka dhigaa weeyaan saasoo kale buu leeyahy waxaan ognahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xadiidka imaamu muslim fii saxiixi ku sugan xadiid abi dar wuxuu rasuulku yidhi hum ikhwaanukum war waa walaalihiin wey jacalahum allahu taxta aydiikum ilaahayna ou gacantiinna yeelay gacantiina idinka aada mas-uuliyaddiinna la yeelay fa atcimuuhum mima ta'kuluun waxaad idinka cunaysaan oo kale haydinla cunaan maaha inaad weel gooni wax ugu ridid maaha waxa adiga cunaysa inuu kugula cuno baa la rabaa wa albisuuhu mima talbisuun waxaad labisanaysaan inuu labista baa la rabaa iyaguna ay labistaan baa la doonaya walaa tukallifuuhum maa yaklibuun wax ka awo ka maaragtay ka qaalib noqonayo aynan awoodi karaynin oo shaqo ah ku kallifnina dushana ha ka saarinina fa in kallaftumuuhum haddii laakiin aad ku kalliftaan oo tiraahdaan yacni waxaan wuxuusan qaban karin aad ku mashqaysaan ood la imoo tiraahdaan fa aciinuuhum oo nabigiina u kaalmeeya idinkana shaqadii la qabtay yacni heerkaasuu nabigeenna gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam marka yacni waxa weeye qofkaasoo kale mamluuga ah oo mas-uuliyaddiisa ilaahay uu ku saaray qofka muslimka isagana waxaa laga rabaa inuu waajibkaas siday ahayd u guto oo walaalihii uu u arko inkastoo hadda adduunkii hadda uu ka zuulay oo aysan jirin laakiin haddiiba ay timaado masalada islaamku waa u jiri doonaa jihaad waa imaan doonaa laakiin hadday timaado in dhaqankaas uu yeeshaa baa laleeyahay wa tarkun wa min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid a tarkun ka tegid litajmiicin lisalaati aljumuca salaadii jumcada ka tegisteedii laga taga ayaa dunuubta waaweyn ka mida isaa'atun wa minhaa waxaa ka mida isaa'atu maalikin ninkii sayidka ahaaye madaxda ahaaye wax milkiyey xumayntiisii ila alqinni ou addoonkiisii ou xumeeyo daa xumayntan waxa weeye oo qofkan xumaan lagula dhaqmaahi addoonka ihi tabcun dabeecad weeye oo lahu qofkii madaxda u sugnaatay filmucabadi dadku addoonsanayeen ugu sugnaata weeyaan hada wbilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamedi waali saxbi slm kitaabkii manduumadii waa noo dhammaatay awalan ilaahay subxaana wa tacaala sheekhii kitaabkan alifay miisaankiisa xasanaadka allah u yeelo dembigiisana allah dhaafo annagana kuwa ku dhaqmo wixii meeshaas nala kugu soo qoray oo kitaabka qur-aanka iyo sunnadii nebiga ay ka wada buuxday shiikhunana xusuusiyey ilaahay hanaga dhigo kuwa ku dhaqmo shiikhii noo sharxayna isagana dembigiisa allah dhaafo kuwo kitaabkaas ilaahay ku dhaqmana allah naga yeelo kabaa'irta waaweyn kuwa ka fogaadana ilaahay ha naga dhigo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka waatuubu ilayk أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته